bismillahi raxmaan raxiim marka hore waa salaamayaa shaqaalaha radio daljir waxaan uga mahad celinayaa shaqada ballaaran oo hayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dalka reer puntland intaa haddaan talaada uga gudbo waan usoo noqo xaadda gobolka sool marka hore waxaan u tacsiyadaynayaa dadkii dhaawacu soo gaaray oo ciidamada s n m ay maanta sida gardarada ugu laayeen magaalada laascaanood waxaan leeyahay intii dhaawacanta allaha u booga dhayo dad badan oo dhaawac liitaah baa la ii sheegayaa ilaahay waxaan uga baryaa inuu caafimaad siiyo dadkaas dadkaa reer puntland waanu isku dhiigga nahay waanu siisirka nahay oo gadarada caddaanka ah kooxda etenam ay maanta ku laysana aada iyo aad baan uga xunnahay dhiigu biyo maahan runtii waxa laascaana ka dhacayna haddii alla idmo waxaanu kaga jawaabaynaa tallaabo cad sidaanu horey uga jawaabnay dadka reer soolla waxaan leeyahay guushu waa dhowdahay wax yar baa ka dhiman ciidamadii dowladda puntlandna waa ay dul fadhiyaan insha allahu tacaala ma sii ahaan doontaan sida hadda ay wax yihiin ma sii ahaan doontaan waa ballan dadkii reer puntlandna hadday khilaafka jireen waa midoobeen dhammaan waa israaceen hal meel baana loo wada jeedaa maanta meeshaasoo ah in la xoreeyo gobolka sool waxaan leeyahay maanta gobol ka baxda waa bakayla qaleen waad maqlaysay magaalada dhaxar mudaharaad ka socday baran buuhoodle widwid xudun dhammaan tareex dhammaan dalkii oo dhan waxaa ka socda abaabul lagu garab istaagayo ciidamada qaranka insha allahu tacaala laba darbaaxo xun baa ku dhacday darbaaxada saddexaadna waxaan filayaa in caynabo laysa dhaafi laysa dhaafi doono hadda ka hor baa ni abwaane wuxuu yidhi dhowdhowra iyo weerarada laga dhammaan waayey nin dhambaa wadkiisa u dirsay waana dhameeyaa balaan dhowrno dhaantada habraha nabadda dheereeyey meeshaasi hadda maraysaa xaaladdu intaasaan leeyahay wixii su-aalla way weydiin karta
waayahay guddoomiye puntland waxay ku celcelisaa in gobolka sool la xoreyn doono haatanna waxaa muuqataa in dadaallo ka baxsan puntland oo heer caalami iyo qaramada midoobe ah ay jiraan oo sida nagu maqaalaha berri ama wixii ka dambeeya waxaa laascaanood booqan doona wafdi qaramada midoobe ah arrimahaasi iyada ay soo kordhayaan puntland ay horey uga hadashay dhulka annagaa leh qaramada midoobeyna ma leh go-aankeedana annagu naga go-a cid aanu kala gorgortamayno magaalada laascaanood iyo gobolka sool lama jiraan taas taas weeye ama qaramada midoobe ha yimaadeen ama ha ka tageen iyaga u taallaa laakiin wax gorgortana oo aanu ka gelayno dadka yaga dhiigu biyo maaha in la laayo iyo xoreynta dhulka yaga ma jirto qof walbana waa dhegeysantaan sheegaya dagaalkan dad baa ku le dagaalkan dad baa ku le-anaya dabcan oo caruuraha ku agoomoomaya hooyooyin baa asay fuulaysaa dabcan sidii hore dhici jirtay ma is leedahay waxbaa u socon karaa ee waxaa la arki jira iyadoo inta la diro la iska heshiiyo haddana meelihii la kala joogo
maanta xaaladdu adersaa waa ka duwanta gobonnimada geesi baa dhiiggiis baa lagu waraabshaa raggii dhintay waxay hayeen mujaahidiin kuwa dhaawacdana waa mujaahidiin weeye kuwa dambana waa ku dhimanayaan dalkana waa xoreynaynaa inaanu dhimanno oo aanu xabadda shafka u dhiganno diyaar baanu unaha waana ku dhimanaynaa waana ku wadaynaa geeriduna waxay dhibaysaa ninkii dhoof ku yimaa geeridu dhibaysaa ninka ka yimi hargeysa bay geeridu dhibaysaa annaga geeridu nama dhibayso xashaa kulila diyaar baanu unahay abaabul baa markaad fiirisay dadka shacabkaa iyo xiisada arrintan ku saabsan ay wadaan maxaad ku dhiirigelin lahayd dadka shacabka abaabul waa wadaa xabadna waa wadaa ciidamada waa garab taagay waxaan ku dhiirigelayaa turkiya kusii dara mafaga dowladnimadii qabashadii laascaanood waad muuqataa laascaano ma libdhin waad muuqataa waana ka ceyrina cadowga jooga dadkeenana waa u hiirinaynaa si leenoo ka bartay isgarab taaga ciidamadiina qalabka sidaa iyo dawladdiina intaasaan ku oran laha